waxaa usugnaanaysa miizatun miiso turajixu ka raajax yeesha cala alcasiizi walgariib casiiskiiyo ariibki istiraageed maxay tahay oo inoogu raaciye wuxuu leeyahy taasiama jirto oo yaanay lafdigan iyo magacan tasmiyadan xukum aynaan ka qaadanin ama saxiixa ama saxiix la-aana ee uu noqon dee hana noqdo mid dee saxiixna laga heliyo xasan laga heliyo daciif bal mawduuc lagama heli taa haba noqdee haddii kii isagu istilaaxiga ah waa kaa saddex dariiq iyo wax ka badan leh uu isagu haddana saxiix noqdo duruqdaasi ay saxiix noqdaan sida dee almuslimuun salima almuslimuuna min lisaani wayadi oo duruqdiisi tacaduday waana duruq sugan waaba kaa saxiixayn kuma sugan kaasoo kale hadduu sugnaado waxay uu yeelanayaa wax miise ah dheeraad buu isagu yeelan oo isaga ka raajax yeesha casiiska iyo qariibka kale dee rujxaanta waxaa loo baahda haddii tacaarud dhaco oo misaal ahaan haddii xadiiskii dee saddexdaa dariiq lahaa xadiis kaleo laba dariiq le maalan ama dariiq keliyo isaguna saxiixa iska hor yimaadaan oo aynu jamcin kari weyno aynu u baahano inaan mid qaadano cadadkan dee duruqdee uu leeyahay ama shuhradan baa ah waxyaalahan ku raajax yeelayno isaga kii kale kaga raajax yeelayno marka tarjiix loo baahda wey haddaan tarjiix loo baahanta mid kasta siisaa loo qaadanaya hadday sugnaadaane oo bal marka halkaasuu ka yeelanayaa miiso ee laakiin sida kale waa mashhuurun saxiix ama xasan uguma xukminayno waxay noqonaysaa in la eego de la ictibaariya umuuraha inoo soo socda asharu musanafaat fiihi kutubtii balkan loo alifay fiqradii ugu dambeysay kuwa ugu mashhuursan marka wuxu almuraadu waxaa looga jeedaa bilmusanafaati fi laxaadiis almashhuura axaadiista mashhuurka kutubtii loo dejiyey waxaa looga jeedaa wa huwa alaxaadiis almashhuuratu cala alalsina axaadiistii ku shuurowday carabada dadka dadka dhexdooda kuba faaftay weeye walaysa ma ahaaninoo taas almashhuurata isilaaxan ti iyada waxa weeyaan isilaaxan ku shuurowday oo horta waxa weeyaan iyada kutubaa jirta tacaduday faa'iido badan oo ay tahay ruuxu bal xadiisun hadduu danaynayo inuu kutubta ibtilaaceeda badiyo iyo mudaalacadeeda laakiin kutubtaasi mashhuurkan istilaaxigaa ma aha taas kitaab lagu ururiyo u gaara oo mashhuurka istilaaxigaa lagu ururiyey ma jirto laakiin axaadiisan had iyo goor dadka dhexooda kusoo noqnoqota ama kutubta culimada kusoo noqnoqota bal markaa waxa weeye mawduucooda wuxuu doona ha noqdo sanadkoodu ama sanad ha yeeshan ama yaanay yeelanba haddii sanad leeyina sanadkaasi ha tacadud ama asaanidooda ama yaani tacadudin taas baa looga jeeda ta dadka dhexdooda had iyo goor kusoo noqnoqotee la maqle ee dhexdooda kuma faafta waana ta had iyo goor wuxuu u baahan yahayba dee inuu xukumkeedii iyo baldarajadeeda ogaado siduu dee bal wixii la qaadan karana uga qaato ka aan la qaadan karahayna dee iskaga tagu iskaba ogaado min hadi musanaf taas baa horta looga jeeda oo kutubta waa axaadiian aan de mashhuurka aan isilaaxiga ahayn bay culimadu kutub gaara ku ururiyeen ay tatabuceen ay dee allaha ka raali adee ay darajadoodii iyo xukunkoodii iyo waxoodiina xukunkeediina ay noo soo cadeeyeen wa min hadihi almusanafaati waxaa ka mid ah intii ugu mashhuursanayd bay noo soo dhigayaan almaqaasid alxasana fi ma shtahara cala alalsina waa kitaab la arko cumdo u ah kutubta baabkan oo dee markaa faaida uu leeya fawaaida badan uu leeyahy daraaddeed waxaa le imaamkaa sakhaawi kitaabku waa kitaab madbuuca dabacaad kala duwanna lagu madbaceeyey aadna u faafay dabacaadkiisii hore kolley markaas malaqbariya ninkan iyo cabdiwahaab latiif cabdilatiif iyo ay lahaayeenna muqadimo dheer baabu lahaa laakiin dabacaad kala duwan buu leeyahay waana mujalad axaadiistiisa uu kulansadayna walaa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo konton xadiis axaadiista uun darajadeeda ma sheegay fawaa'id badan oo kala duwan oo dee jawaano badan iskaba taabanaysa ayuu dee axaadiis badan oo kamida dee marka uu kaba hadlayo soo arooriyaa bal markaa kitaabkaas weeye waa kitaab adigu aada u mufiid ah oo kolley in badan ruuxa ka caawinaya dee fahan waxyaalaha had iyo goor kutubta ku soo aroora ama dadka dhexdoodaba lagaba maqlo asalkoodu wuxuu yahay oo kii asalla waa sheegaya ciddii warisay buu sheegaya kii aan asal lahayn waa sheegaya kolkol dee fawaaid kale oo qiimo badan ayaa raacaya bal waa kitaabkaasi waa mid kashfu lkhafaa'i wa muzilu lilbaasi fi ma shtahara min alxadiidi cala alsinati nnaas isaguna waa magac dheerba weeye lilcajruuni waa kitaab isaguna maanta muntashira madbuuca kutubta marka la eego mawduucan kaba hadasho ama jaanibkan kaba hadashona aan ku tirinayno kitaabka ugu shaamilsan ama ugu jaamicsan ama ugu weynba marka la eego axaadiisa uu kulansaday waayo uu ka dambeeyey macakaynoo dambeeye saddexada uu ka dambeeyey marka dee rag badan oo horti oo ama ugu horeyn si dee ama fataawahooda waxyaalihii kusoo aroora noqotay sida nawa nawowi matala fataawihiisan dee almasaa'il almansuura ee axad atalaamidati wuriyo waxoogaa kulansaday axaadiista dee ka hadalkooda iyo sheegitaankooda ibnu taymiya adugu isaguna mid uu leeyahay xagga qusaasta bal ibnu jawsi oo iyaduna wax ka horeeye lahaa markaa sarkashi iyo suyuudi iyo sakhawi iyo xaaf ibnu xajar iyo rag badan oo iyaguna meelahan iyagu asar iyo raad kuba lahaa weyn ayuu ka wada dambeeyey oo sakhaawiyano markaasuu deeto uu doonay inuu wixii ka horeeyey oo dhan ba uu shamriyo isagoo welibana fawaa'id badan oo kaloo saa dee sakhaawi raacinaya kitaabkiisu laba mujalad buu ku madbacaysan yahay axaadiistiisa ku sugan maaha dee axaadiis baan ka wada cabiraynaa waxyaalo badan asal lahayn xadiis ba ayni waa jiraa laakiin ay sheegayaan waxa ay tahay ay sheegayaan ilaa laba saddex kun iyo laba boqol iyo koob iyo sideetan ama sideetanayo xadiis buu gaadhay waa iyo dee waxay isku jiraan xadiis baahayn laakiin la cadaynayo inaanu xadiis ahayn dadku xadiis ahaan ba hawl soo qaateen ama uga maqleen oo bal markaa isaguna waa kitaab aada muhim u ah dee markaan eegna cadad ahaan iyo kam ahaana kutubtan aragna o dhan ama dee waxa dhici karti jirto oo dhan ee xaggan ah waa kitaabka ugu badan ee ugu weyn waana kitaab maanta madbuuc oo dabacaadkiisa ay muntashir yihiin oo la helayo oo dee isaga aada loo helayo bal markaa labadan kitaab kolley kitaabka asalkii waa dee kitaabka horaan leenahay kutub badan uu asal ahaa isaguna dee kolley asalkiisi waa kordhiyey oo wixii isaga uu ku arkay iyo kutubtii kale wixii uu ku arkay iyo wixii jiray oo dhan buu isu wada keenay oo marka halka uu kuba ururiya allah ka raali ahdo isaga waa nin dambe oo dee kolley dhici karta imaka inaan saddex qarne waktigiisa aanu kaba badnayn kashfu lkhafa saaxibkiisa cajluuni tamyiiz اطayibi min alkhabiisi fima yaduru cala alsinati nnaasi min alxadiis waa kitaab kale oo isagu mujalad latiifu ku madbacaysanya isaguna waa madbuuc isma kolley waa muntashir ibni daybic shaybaniyo isagu wuxuu ikhtisaar u yahay kitaabkii maqaasid alxasana laakiin de hadalkii kale ziyaadada ahiyo wixii bu wada gooyo xadiiskii buu soo qaadayaa uu sheegayaana ciddii warisay haddii waxani aanu asal lahayna waa sheegaya waa kalaamkii waa xadiiskii unbu isaga ku koobay hadaladii kale iyo wixii kale fawaaidii kale kutubtaa raacaysay oo kolkol xadiis ay dhigteen safxadhan ama laba safxo oo kalaam kale iyo waxyaalo badan oo kala umuuro ay raacayeen taas iyada lama aha laakiin intan unbuu dhigaya waa nin dee talaamiiddii sakhaawino kamid oo cajluni aad ugaba horeeyey kolley kitaab baa jira isagu ka wada dambeeyey kuwaasoo asma almadaalib fi axaadiisi mukhtalifati almaraatib la idhaayo kolley nin kale adugu wuxuu kitaabka hore ee tamyiis dayib ayuu soo asaas u ahaa walow dee isagana kitaabka maqaasid marka waxyaalo kale uu ziyaadaad oo isagu aanu dee kitaabkiisa ku ururin buu ku daray labadooda mala markii uu kordhiyeyna inankiisa dib u tartiibiyey oo markaasuu kitaabkan dee maka magaca kuba madbacaysan oo waa tamiiskan iyo ziyaadaadkii waalidkii lahaa ayuu isu wadageeyo markaasuu kitaab keliyo dee xuruufulmucjam kuba socda ayuu kaba dhigay dhammaana kutubtani xuruufta mucjamkay kuba socotaayo dee waa si inay abwaab iyagii ma laha markaa si dadkii ay dhibyaraan ugu helaan waa xadiskii xarafka alif ka bilaabmayay ku horeynayaan oo saasay wadayaan ilaa iyo ay gaadhsiiyaan walow aad cajluni ay muuqato kolkol xarafka hore ha ku bilaabeen laakiin hadiyo goor dee culimadu markay kutub macaajima ama luga ha noqoto ama kutubtooda xadiiska ha noqoto ama taraajimta haba noqotee macaajimta kuba socoto xarafka labaad iyo ka saddexaad iyana way ilaaliyaan tartiibta si ruuxu uu dhibyaaro aan u heleen cajluni aad mooda halkaa inaanu dee yar aada u daqiiq ahaynoo xarafkii hore isagoo soo dhigtay xarafkii labaad inaanu tartiibsanayn oo kolkol bal matalan ya-doo kale markuu joogo isagoo dee bal matalan halkay ahayd dee yatiyo inuu kaba bilaabo inuu waxyaalo kale ku bilaabi oo kolkol dee ya cayn ay la socdaa ay horeyn oo mar dambe haddana yatiya ay imanoo yadiyo hamsado ay iman oo tartiibta ay halkaas ruuxii kolkol yar socoba ay yarkeeni karto dee yar la socodko kolkol uu moodi karo xadiis kuba jira ama kalaam kuba jira inaanu ku jirin markuu yar tartiibtiisii kaba waayo waa cajibini kitaabkiisa haddana dee taasay kuwada tartiibsayno taasi waxay keenaysaa ruuxa idilaaciisii iyo taas bay u fudlaanaysaayo bal adigu waxaan leeyahay waa kutub muhimo dee in ay tahay ruux calaqal hadduu kitaab kaba qaato kan ibnudaydic oo kale waa kalaamkii oo kooban baa kuba sugan dee axaadiistii sakhaawina way ku wada sugan tahay ama uu hadduu dee faa'iido ziyaada oo badan doonayo labadaa kitaab waa laba kitaab oo dee muhimo weeye laba kitaab oo aada u muhima kolkol dee qisooyin kasoo arooraya waxaa dhici karta inay qisooyin dee iyaguba ay maqleen uun oo aan saxadeedu kolkal marka dee qisooyin badan iyo fawaaid kale ayay soo aroorinaya markay fawaaid xadiisiya ka hadlayaan ama fiqiya ama fawaaid adabiya waa caadiya kolkal fawaaida taariikhi oo kale iyo waxaa dhici karta in aan iyaga naftoodu dee aan halkan kolkal waxaan sugan meesha ama aan kolkal yar mustabcadi uu soo kusoo dhace laakiin waa kutub aad u muhiima taasoo kale bal meelaha ugu dambeeyey lafdi ah yurqasu bilqirdi fi dowlati manaa ujeedadu ay tahay nin kasta markuu dee maamulka iyo dowladda haysta waa loo tacabiyaa unoo taas oo daayeerkaba waa loo raqsi baa loo sameeyaa ama dee taas dowladiisa markaas waa lafti saasa dee xadiis ma barhkood baa dhici karta inay xadiisaan soo dhigeen ee dee xadiis maa way sheegaan inaanu asal ahayn ayaa wuxuu raaciyaa sakhaawi oo kale dee cajlina isagu tabacu yaho isagaaba kaba soo naqliya inuu cibaaro markuu taa kaba soo dhigu shicro iyo waxyaalo adab ahaa iyo nin markaadi laga dhigay adigu waxyaalo umuuro dee fawaaid iyadna kale uu sooba naqliyo oo adabya ayuu marka dambe idha waqad kaana lilquruudi dawlatun xaqiiqiya cibaaradaasoo kaba cabira waa qisa ay maqal dee la maqlay un kolkol dee adigu caqligaaga waa iska fogeysan karaa bal wax dhici karta mandiqadeedna qisadu khuseynaysa kitaabkaasna way ku taala laalifa qarnigii sagaalaad dhexdiisii qarnigii sagaalaad markaasa wuxuu kasoo naqlinaya nin macruufo muarikho maqrizi la yidhaha kolley dee ninkii xagga taariikhi lamaamuli macruuf aad u ah kutub kala duwan laho qarnigiisna sideedaad iyo sagaalaadba ahaa reer masarna ahaa kolley kutubtiisna jawaanib iyo kutub qaybi muhima ay ka madbacaysan tahay ma lagaba hayo maqrizi ayaa wuxuu kasoo naqliyaa inuu yidhi xajka ama makaan sideed boqol iyo sagaal iyo soddonkii ku arkay ninuu ku magacaabay maxamed ibnu isxaaq oo kaba cabiro caalim caabide inuu ahaayo markaasa iyada waxaa dhacay sakhaawi oo kale magaalada uu leeyay qaadi madinati lamo waa suu kaba cabiray harbiya muqdisho waa sida cibaaradu ahayd lamo buu yihi oo muqdisho galbeedkeeda ayuu qaadi kaba ahay laakiin waxaan filaya taxriif bay tahay cibaarada kuba sugan kashfulkhafaayo isaga halkii lamo iyo harbiyadii ayaa amaguusi wax saas laftide saa loo wada aqriya iyo wada dhacday oo muqdishona way raacsan tahay adigu bal meeshuu qaadimuu kaba ahay waa muqdisho cibaarada qornayd dee waa magaalo qadiima marka makaan ku arkay buu o markaasa wuxuu leeyay maxamed ibn isxaaq baa la idhaha waa nin caalimo caabido oo kaba cabir iyaguna maqrisi way u tiirinayaan oo sakhaawuba tiirinaya dee maqrisina aad buu ugu soo dhawaad isaga waqtigiisii bal waxaa laga yaaba inaan soo yar gaadhin waa la arkaa lakin de waa aad bay isugu dhawaayeen be oo waa dee dadkii ay isku dabaqad ahayn sheekhiisi xaafidi oo kale iya ayaa wuxuu yihi isagoo leeya kolkol bay daairadi dowlad xaqiiqiya hereenba ayaa wuxuu kaba cabiray bal dee mooye haddii caadad waqtigaa jirtay ahaa waa wardee laba shubaalo un inuu lahaa halkaas oo kale dee ninka boqorkee meesha kaba talinaya caadadiisa hortan ayaa wuxuu yihi sideedii boqol laga bilaabo waxa unbaa dee laguma imtixaanay dadkii meeshaas ahaa daayaro aan cuntadii ka boobayo aqaladii oo ruuxii hadday doonaan wixii si kaba dhuftanayo dee adigu ma mooy de ayaa magaaladii soo galay mudda taasaa socoto xataa ilaa uu gaadhay kolkol ninku inuu daba soconayo inta weelkii ay kaba qaateen bal isagoo dee baryaya idhiga iyo idhiga uu leeyahay taas markaasa waxaa dhacday buu leeyahay xataa uu soo gaadhay hadday naag meelaha kaba heleen dee meelahaas adigu buulayen waa soo ka cabireen ayaa ninka boqorka wuxuu meel buu soo joogsan jiray markaasa dadka wasaradiisiina ay yimaadaano daaqad baa la furayay intaan isagu soo joogsan marka daaqadaa la furay ayay dhulka dhunkanayeen waa sida tehlay dhulkay dhunkanayeen markaas ay madaxooda markay soo toostaan ee dhunkashada kasoo toostaan ayay erkayeen isagoo halkaa daaqada soo joogsaday markaasu wixii uu dadka amrayay iyo wixii uu kaba nahayay ayuu odhanayay markaasa maxaa dhacay buu yihi maalin maalmaha kamida markii daaqadii la furay inuu halkii daayir soo joogsaday oo daayirada uu lahaa wadankii iyo dee markaas ama magaaladay laaqayeenba adigu haddana markuu hadalkiisii dhameeyey ayaa wuxuu ku raaciya wallahu yaclamu sixata dalik ee kalkol dee waxyaalo sidaas oo dee dhici karta aan marka wax la sugi kara ahayn ama kolkol yar mustabcadi way dhici karaan markay dee qisooyin taariikha soo noqlinayaan lakin waxaa leeyahay adigu waa kutub aada u mufiida oo ay tahay ruuxu inuu cinaayo u yeesho alcaziizu tacriifu tacriifkiisa luqatan xagga luqada huwa caziizku sifatun mushabaha waa sifo mushabaha oo min caza yacizu bilkasri waa sifadii dee ismiga faacil shabahaysay oo ayuu yidhahay lafdiga caziiz waxaana laga soo qaatay min caza yacizu ujeedadu waa ficilkeedii baa kaa ah caza wixii waa yaraaday yacizu waa yaraanaya bilkasri kasradan wuxuu wadaa waa caynta markaa ficilka labaad ee mudaarica oo yacizu in la yidhaah ay qalla waa yaraado wanadara naadir buu noqday oo taas buu horta waa ishtiqaaqiisu yahay aw amase min caza yacazu waxaa ishtiqaaqiisu yaho lagaba soo qaatay halkan caza yacazu waa ficilka naftiisii oo laakiin halkii yacizu kii hore aan ka lahay yacazu buu noqonaya marka markan yacazu niraana macnihiibaa isbedelayo macnuu waa maxay ay qawiya washtadda waa xoogoobay wixii oo uu adkaaday facazazna ilayhim bisaalisin oo dee acazazna bisaalisin taas waxaanu ku xoogeynay labadiini hore la diray rususha ahayd rasuul saddexaad baan ku xoogeynay taas bay hayd waana ficilkan caza yacazu oo kolleyna ficilkan iyadoo maadigiisu isku mid iyo mudaariciisa kolna yacazu buu noqdaa kol yacizu buu noqdaa kol yacuzu buu noqdaa intuna macaanidoodu way kala duwan tahay oo macaanidaas ba waxa weeyaan ay ku kala duwan yihiin kolley macaani kala duwan ayay leedahay bal markaa labada macnanayna waxba taa ma gelayno kolley suyuudina nadmi buu leeyahay iyadoo la weydiiyey marka qunuuda lagu jiro maxaa la odhanaya ma walaa yacizu mase walaa yacazu ayuu ficilkani awjuudu ku yimaado o dhan manduumo dee aada u mufiida ayuu ku nadmiyey oo dee luqo ahaan markaas ugu dambayn ba waxaan ihi waqul idaa kunta fii dikri lqunuuti walaa yacisu yaa rabbi man caadayta maksuura oo markaa taa iyada waxaa tidhahaa yacisu oo taasi waa markay dallo ay cagsigee tahay iyo markan ay qallo iyo nadaro tahay yacizu bay kuba timaadaayo waqul idaa kunta fii dikri lqunuuti walaa yacisu yaa rabbi man caadayta maksuura osumiya bidalik haddaba waxa magacan imika taasi waa ma macno luqo eh noocan inoo soo socda casiis loo yidhi labada xaalaba ima liqilati wujuudi wa nudrati wujuudkiisa yar daraaddeed iyo nudrati haddaan macna hore eegno oo nidhaahno marka horeba waa dee min cazaya casiis loo yidhi dee noocan laba raawin un ay warinayaan kutubta kuma badna axaadiista waa ku yaryahay oo yarida uu yaryahay daraaddeed ayaa casiis loo yidhi taas waa mid oo waxaa si casiis inaguba dee waa kelimo soomaaliya kelimo carabian soo qaadna haddii macnaha labaad laga cazaya cazo waxaa noocan inoo soo socday xadiidkaa casiis loo yidhi haddii taa laga soo qaato wa ima liquwatihi xoogowga uu ku xoogoobay oo uu ku quwaystay bimajihi min dariiqin aakhara oo ujeedadu markuu sanad lahaa markii hore ee sanadkani ay u baahnayd in layska hubsado aynu dariiq labaad u helay oo uu kuma yimi raawi labaad oo wariyey kan labaad kii horuu xoogeynaya oo waxaan arkaynaa in waa macnihii luqada kaas ee macnaha mustilaaxayna doonayna inagu usii baahana waa kan taasi waa macnihii luqa ahaaneede istilaaxan xagga istilaaxa waxa weeye casiis allaa yaqila inaanay yaraan ruwaatu ruwaadda xadiiska warinaysa can isnayni laba aanay ka yaraan fii jamiici dabaqaati sanadi sanadku dabaqaadka uu leeyahay dhammaantiiba oo ujeedadu balag xadiiskii mashhuurkii waan soo aragno saddex inay wariyaan iyo wax ka badan baan nidhi casiiska muxuu noqonayaa xadiidkii waa inuu laba raawi ay warinayaanoo ujeedadna weliba muxuu inoo raaciyey laba raawi marna marka la eegay sanadku dee xalaqaad buu leeyahy saxaabadii taabiciintii saa lasoo wada ilaa lasoo gaadhiyo musanifiintii oo kale dabaqaadkaa sanadku leeyahay marna waa inaanay laba ka yaraan oo ujeedadu hadday laba ka badnaato mararka qaarkood oo laba iyo saddex iyo afar ay tagto dhib ma laha magacii waan iska haysanaynaa ee meesha magacii meesha ka saaraysaa waxa weeye iyadoo dabaqaadkii qaarkood labadii ay hoos ugaba dhacday mid ay noqoto dee markaa magac kaleu yeelanaya qariib la yidhaaho ayuu yeelanayaa ee waa inaanay marna ruwaaddu laba ka yaraan hadday ka badnaadaan iyada ishkaaliya ma jirto awqaadda qaarkeed laakiin hadday dee marka dabaqaadkii o dhan ka wada badnaadaanna magacii casiis ma helayno dabaqaadkii qaar baan laba helay hadduu marka dambe dabaqaadkii qaar ay labadii kasii bataan magacii waan iska haysanaynaa oo casiiskii waan ku magacaabaynaa haddii dee ay hoos uga dhacaan labadii ayaa magacii isbedelaya oo inta badan tirada yar baa xukunka ay siiyaan oo ka badan ay kaba siiyaan haddii dee marna aynaan helin laba oo wixii ay saddex iyo wax ka badan ay noqdaan dee magacii casiis mama jiro ee dabaqaadkii qaar baa laba ah tina marna hoos ugamay dhicin inay ka badnaata mooye kaas baa casiis lagu magacaabo misaalkaan arki doonaa waa ka sharxu tacriifna sharxu tacriif yacni wuxuu ujeedaa kolleyna hore aynu usoo aragnay kitaabkii hore inagaba horreeyey maca misaalka bal misaalka uu soo qaadanay de waa kitaabkaa hor unba ale meel kale ma lahaba yacni wuxuu ujeedaa an laa yuujada inaan la helin fii dabaqatin dabaqa min dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa ka mid a aqalu min isayni laba wax ka yar aan lagaba helin ama in wujida haddii la helo fii bacdi dabaqaati sanadi sanadka dabaqaadkiisa barhkood halaatatun fa aktaru saddex iyo wax ka badan falaa yaduru kaasi dhib ma laha laakiin bishardi an tabqa inay baaqi noqoto walow dabaqatun waaxida dabaqo keliyana haba noqotee oo fiiha isnaan dabaqo keliyana haba noqoto dee laba ay kula sugan yihin waa inay meesha jirto lianna alcibrata waxaa la ictibaarinayaa markaa liaqali me liaqali dabaqati min dabaqaati sanad dabaqata ugu yaree dabaqaadka sanad kamida taas baa cibrada leh oo macnuhu waa si aan imika soo sheegnay uun waxa weeyaan un waa in dabaqaadkan sanadka ama dadkan kala warinaya taabiciintii bal iyo saxaabadii iyo waa dabaqa dabaqa saasaa imanka kaba cabiraya xalaqaadkaa sanadku waa inay laba aanay ka yaraan macnuhu waxa weeyaan hadday laba ka badnaadaan laakiin aan helayna meel laba ay jirto magacii casiisi waa inoo jiraya haddii laakiin ay dee laba hoos uga dhacaan magacii casiisi waa isbedelaya qariibka inoo soo socday noqon haddii dabaqaadku laba ay ka wada badan yihiin markaa casiisba mama jiro waa inay dabaqaadka qaar horta laba ayiin marka haddii dee taasi aanay siiba socon oo laba ay marar ka sii bataan dhib ma laha casiiska waa lagu magacaabaya laakiin waa taabel casiiska tacriifkiisu hada tacriif tacriifkani war raajixu kan raajixa weeye kamaa xararahu xaafid ibnu xajar siduu xaafid ibnu xajar taxriiriyey kitaabkii hore aynu soo maray uu ku taxriiriyey waqaala bacdu lculamaai culimada bacdigood baa waxay idhaaheen ina alcasiiza casiisku huwa riwaayat ithnayni laba riwaayadood weeye aw halaatatin saddex agmay kala soocin markaa mashhuurku markuu saddexun yahay iyo casiiskii dee bal waataynu kusoo aragnay bayquniyadiio casiizu marwiyu ithnayni aw halaata waa cibaaradii ahayd taas ibnu mandahiye baa lahaa marka waxay leeyihiin casiisku waa laba kay wariyeen ama saddex marka haddii afar iyo shan iyo ay wariyaan mashhuurkay ka dhigayaan laakiin saddexdii iyo labadiiba waxay ka dhigayaan casiiskoo laba ama saddex kay wariyaan baa casiis laydhaa falam yafsiluuhu kamay soocin can ilmashhuuri mashhuurka fii bacdi suwari suurooyinkiisa barhkood oo hadduu casiisku mashhuurku saddex ka badan yahay way ka socayeen laakiin marka uu saddexun yahay mashhuurkii iyo casiiskii halkaa may kala saarin xaafid xajar laakiin wuxuu ka khaas yeelay labada ayuunbu ku khaas yeelay saddexdii wixii ka badanna mashhuur buu kaba dhigay mithaalu bal mithaalkan eeg waana mithaal aan hore usoo aragnay ma rawaahu shaykhaani min xadiidi anasin bukhaariyo muslimkay wariyeen weeye anas wlbukhaariyu min xadiidi abi hurayrata oo xadiidku eeg bukhaariyo muslim anas way ka wada wariyeen bukhaarina gaar ahaantii abi hureyru kaba wariyey markaa dariiqa abi hureyre waa dariiq bukhaari u gaara dariiqa anasna waa dariiq labadooduba ay wada wariyeen haddaba maxayd ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidii wawaladi wannaasi ajmaciin oo axadkiin iimaankiisu ma tooseeyo ma hagaagayo ama taama noqonayo ilaa aan noqdo mid uu waalidkii iyo waladkii iyo dad oo dhanba uu ka wada jecel yahay dee waa xubbigaa sharciga wa rawaahu can anasin bal xadiidka haddaba eeg haddaan eegno saxaabada dabaqadoodii laba ayaa warinaya waa casiis anas iyo abi hurayra labadaasaan haynaa markaa waa casiis dariiqa abi hureyre male oo dariiq ka duruq badan ee dariiqa anas buu markaa ay misaalkii inoo sii soconaya marka muxuu ihi wa rawaahu can anasin waxaa ka wariyey qataadatu wa cabdulcasiis ibnu sayb waa laba taabici oo aada u macruufa asxaabtii anasna ahaa qataadatu ibnu dicaame iyo cabdulcasiis ibnu sayb marka maxaad aragnaa waa laba iyadna waa casiis xadiidka dariiqaase wa rawaahu waxaa wariyey can qataadata qataade waxaa ka wariyey shucbatu wa saciidun qataada gaar ahaantiisii markaan eegna labadoodiiba labalaba kama warinayeen maxaa kama wariyey shucba imaamkii weynaaye mashhuurka ahaa dee raggan naqdiga iyo taftiishka rijaasha raggii si bastisad ugaba hadlay ninkii ugu horeeyeyba ahaa shucba ibn a shucbat ibn alxajaaj iyo saciid ibn abi caruuba nin la yidhahdo isna macruufa rijaalu saxiixayna labadaas baa qataado ka wariyey markaa ay welina dabaqadaasi labadoodna atbaacu taabiciintii bay ka mid yihiin waxaanan aragnaa markaas waa casiis weli ninkii kale ee qariinka qataade ahaa waa cabdilcasiis ibnu sahib muxuu yihi wa rawaahu can cabdilcasiis waxaa kaba wariyey ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim baa la yidhaha culaya waa hooyadii waa ku shuuroobay bal ma jeclayn sidaa daraaddeed baa shaafici markuu wax kaba warinayo odhan jiray dee waa xadatanaa ama akhbaranaa ismaaciil aladii yuqaalu lahu ibnu culaya dadku ay ku yidhahaan ibnu culaya isagii waa iskaba duwayaayo dee isagiiba waxa dadka dee laakiin waana wixii dadka agtooda macruuf oo kuba ahaa ismaaciil ibnu ibraahim ibn miqsan iyo wa cabdulwaaris ibnu saciid labadaas cabdulwaaris iyo ismaaciil ibnu culaya labadaas baa iyaguna ka wariyo atbaacu taabiciintiya marka maxaan eegnaa dariiqii kale haddana waa casiiskii laakiin wa rawaahu can kullin jamaaca hadday tahay imaka ismaaciil iyo cabdulwaaris iyo shucba iyo saciid afartaa dambe atbaacu taabiciintii baa mid kastaba jamaaca iyo koox baa kasii wariya waxba taasi nama yeelayso haddii dee midun uu hoos u dhaco mid uu kusoo dhaadhaco ayaa meeshii tasmiyadu isbedelayda tirada badnaatay waxbay nama yeelayso markaa suuradii casiiska waan haynaa oo maxaan haynaa laba saxaabi laba taabici haddana atbaacu taabiciintii oo laba dariiq oo dee uu xadiidku lahaa mid kastaba laba ay tahay intii ka dambeeye haba faafo oo dadku haba siyaadeen casiisku waa kaa waana xadiidkani saxiix oo dee xadiidkaas saxiixa weeye darajaadka sixada meelihii ugu sarreysay ama halkii ugu sarreysayba kuwa sugan asharu musanafaati fihi kutubtii loo alifay noocan laguma uriyey wixii ugu shurow badnaa marka wuxuu hi lam yusanif may alifin alculamaau culimadu musanafaati musanafaat khaasa gaar ah lilxadiidi alcasiisi oo musanafaat u gaara xadiidkii casiiska ahaa umay alifin oo wax dee markaasa mashhuurka istilaaxiga kutubta gaarkaa loogu ururiyey kan wax casiiskun lagu ururiye ma jirto dee waaba naadir wadaahiru sa muuqatana ana dalika waa ta'siif la-aanta aan kutub gaara lagu khaas yeelin waxa weeye waa liqilatii yaridiisa uu yaryahay iyo walicadami xusuuli faa'idatin muhima faa'iido weyn oo muhima oo laga helayo inaanay jirin min tilka almusanafaati kutubta dee waaba yariyo waa amhilo aada u kooban culimada qaar baa wa inkiro yidhaha maba jiro laakiin taasi waa haddii la yidhaha xadiis ay laba warinayaan laba ka warinayaan laba ay ka warinayaan taas oo kale ilaa aakhira sanad waa runoo dee taasi maba jirayo waa wax koobanoo adigu wax gaaro looma alifin ee tacriifkiiya misaalkana waa kan alghariibu hariibkiin tacriif waxoogaa baan kaga darin luqatan xagga luqada huwa sifatu mushabaha waa sifo mushabaha iyadna hariib sifada isna faacil kolley dee dadka naxwe iyo bal sarfiyaad waxba aqoon waxba yaana iskuba sii hawlina waa lafdigan buu leeyahy waa dee waa sifada ismiga faacil markaas shabahade bimacna almunfaridi aw ilbaciid can aqaaribihi marka luqa ahaan la eego alghariib maxaa la yidhaha waa kii kelida ahaa amase dadkii qaraabadiisi iyo wadankiisii ka dheeraa kaas baa hariib la yidhaha inaguba hariib waa la yidhaha dee waa af laf carabeed oon isticmaalo istilaaxan xagga istilaaxa huwa maa yanfaridu kula gooni noqonayo weeye biriwaayatihi riwaayadiisa raawin waaxidun raawi keliya kula gooni noqday taas haddii casiiska laba kay wariyeen kan nin keliyaa warinaya raawi keliyaa warinaya kaas baa la yidhaahaa hariib la yidhaahaa oo dee wuxuu la mid yahay ruuxa kelida ee wadankiisii iyo dadkiisii ka goonida ah ayuunbaau dee markaa la mid yahay waa kan nin keliya unbaaba warinayo cid labaad ma warinaysa sharxu tacriif ay huwa alxadiisu xadiis weeye alladii xadiidkaasoo yastaqilu uu la gooni noqonayo biriwaayatihi warintiisa uu la gooni noqon shaksun waaxidun shaksi keliya uu la gooni noqonayo imaa fii kulli dabaqati min dabaqaati sanad istiqlaaliyada ama kelinimadaasi inay noqoto dabaqaadka sanadka o dhan oo mid baa warin mid baa warin mid baa warin dee kutubta qaarkoodna wax saasa waa la helayaa aw fii bacdi dabaqaati sanad ama sanadku haddaba xalaqaadka iyo dabaqaadka uu leeyahay barhkood walow fii dabaqatin waaxida dabaqo keliya haba noqoto iyadoo dee ruux keliya meel wariyey oo dad badan ay ka wariyeen halkaa marka isaga loo eego qariib waa yahay ruuxan bal markaa oo inta badan dad badan haba ziyaade oo dabaqo keliya haba noqotee in dee la helayo kelinimadii falaa taduru ma dhibayso oo azyab can xagga tasmiyad iyo magacoogan aan qariib kuba magacaabayno aziyaadatu ziyaado can waaxidin mid laga ziyaada fii baaqi dabaqaati sanad sanadka kol haddii dabaqa aan helay ruux keliya inuu warinayo sanadka dabaqaadkiisa kale haddii ruux ay ka ziyaado oo dadkii warinaya ay ruux kaba ziyaadaan ay kaba bataan taasi ina darar nooma keenta xagga inaan magacan haysano lianna alcibrata lilaqal su markii hore usoo yidhi cibradu waxa weeye waa kolba tirada yar oo kan tirada yar baa tasmiyadii la siinaya waxba markaa tirada dambe ziyaaday magacii inagama kaxaynayso xadiisku waa qariibkii tasmiyatu thaaniyatu magacow labaad ama tasmiye iyo magac labaad oo uu leeyahay cala alghariibi hariibka isman ismi aakhara kale oo ah huwa alfardu fardi hadii horena waan usoo aragnaa fardi iyo hariibba bal markaa kol ay kala fardiyaan iyo kol ay isku wax ka dhigaan ma wey inay yihiin mutaraadifani laba isku mid ah laba laftiyo isku macnaa isku mid ah oo lafti un ku kala duwana xagga macnaha iskaga midoo isfangelaya taas oo macnaha fardiguna u noqdo kii nin keliya uu warinayay wakaayara bacdu lculamaai baynahumaa culimada barhkoodna way kala duween kaayara bacdu lculamaai culimada bacdigoodna way kala sooceen oy kala duweenoo baynahumaa waa bayna alghariibi waalfardi labay kala dhigeen ama kuwa isu hayra ama aan dee kala duwan bay kaba dhigeen fajacala wuu yeelay bacdigaasi kulan mid kastoo minhumaa hariibkii iyo fardigii kaba mida nawcan mustaqilan nooc gooni oo ka kale ka soocan ayuu kaba dhigay lakin alxaafid ibn xajar xaafid ibnu xajar yactabiruhumaa wuxuu u fiirinayaa labadoodan mutaraadifayni inay yihiin kuwa isfangelaya luqatan wasilaaxan xagga luqadana inay isku mid yihiin fardi iyo hariib xagga isilaaxa muxadisiintana ay isku mid yihiin ila lakin anahu isagu qaala wuxuu yihi ina ahla istilaaxi dadkii iyagu istilaaxan xadiidka u ehelka ahaa haayaruu baynahumaa way kala duweeno min xayثu kasraة الاsticmaali waqilath xagga marka la eega isticmaalka badan iyo yaridiisu bay ku kala duwan ujeedada haddaan luqa eegno waxaan ku kala farqinaa ma jiro isilaax haddaan eegno waxaan ku kala farqinaa ma jiro laakiin culimadan isilaaxu inta badan xagga marka la eega midba isticmaalkiisu siduu u badan yahay ayay bal markaa ama ayay ku kala sooceen oo markaa falfardu fardigu akharu ma yudliquuna waxay ku idlaaqaanka ugu badani ama ma yudliquuna ka idlaaqayaan waxa ugu badani waa cala alfardi lmudlaq fardiga mudlaqa ah fardiga mudlaqa iyo de waa inoo dambeeyaa iyo qariibka la walgariibu qariibkiina akharu ma yudliquuna waxay isaga ku idlaaqaan waxa ugu badani waa cala alfardi nisbiyi fardigii nisbiga waa cibaaraan hore soo maray ujeedadu waxa weeyaan bal wuxuu leeyahay luqa ahaanna waa isku mid istilaaxaanna waa isku mid laakiin culamaa ulistilaax baa marka la eego midba isticmaalkiisa dhinac u badiyey oo marka la eego xagga isticmaalka hadday fardi isticmaalaan inta badan ka mudlaqa ah ayay u isticmaalaan waana inoo dameeya mudlaq iyo nisbigu markay qariib yidhaahaana inta badan waxay u isticmaalaan ka isagu nisbiga walow dee qariibkiina ka mudlaqa loo isticmaali fardigiina ka nisbiga loo isticmaali karo laakiin xagga isticmaalkay ku kala badan yihiinoo markaa isticmaalkaa badan ama isticmaalka yar ayuunbay ku kala duween sida kale waa isku mid haddaba maxay kala yihin mudlaq iyo nisbi aqsaamu yuqsamu waa loo qaybiyaayo algariibu gariibka binisbati limowdici tafarudi fiihi waa kelinimadu halkay gashay marka la eego ama taa loo eego ee loo nisbeeyo ilaa qismayni laba qaybood huma gariibun mudlaqun gariibun nisbiyin waa taa fardiga imika gariibka uu kala yidhi xagga isticmaalka badan oo wuxuu leeyahay markaynu eegno halkan tafarudkani dhacay meesha horta kelinimaa jirta nin la gooni noqonayaa jirta laakiin dee kelinimadiibaa kol waxay dhacaysaa xadiiska halka uu kasoo bilaabmayo saxaabigii ama taas ama daraftiisii uu isugu tegayeyba kol dhexihii bay dhici haddaba kolba marka la eega halka tafarudku ku sugan yahay jaanibka markaynu ictibaarino ayaa taqsiimkani imanaya oo loo qaybinaya mid qariib mudlaqa iyo qariib nisbiya waana tan eeg alif algariib almudlaq aw alfard almudlaq markaa markay noqoto taa waa isla mid e tacriifu huwa maa kaanat algharaabatu qaraabadu kay ku sugan tahay weeye fii asli sanadi sanadkiisa guntiisa halka sanadkiisu kasoo unkamayo kasoo bilaabmayo ay maa yanfaridu wuxuu la gooni noqonaya biriwaayati warintiisa shaksun shaksi waaxidun keliya fii asli sanadi sanadkaba halka u asala ee u bilow ah ee uu kasoo bilaabmayo ama uu kasoo unkamayo ruuxa marka uu ruux keliya la gooni noqdo taas baa fardi mudlaqa laydhaha oo inkastaba duruuqda ha bato kolkol boqolaal xagga dambe haba gaadheene dee marka dambe dariiq keliya unbuu isugu tegaya ruux keliya unbuu marka dambe kusoo arooraya taa waxaa lagu magacaabaa fardi mudlaqa ama qariib mudlaqa lagu magacaabaya mudlaqu waa kaas misaaluhu xadiisi inama alacmaalu binniyaat tafarada bihi cumar bnu lkhadaab waa xadiiskan macruufka ah ee in culimaduba dee qaacidadan weyne alumuuru bimaqaasida asaaska u ah abwaabta fiqigeena inteeda badan gebel gelaya dee baabuu ka maran yahayba uu yaraanayo xadiiskaas inama alacmaalu binniyaat ee dee isagu bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ay wariyeen ayaa wuxuu leeyahy waaba xadiiskaasoo tafarada bihi waxaa la gooni noqday cumar bnu alkhadaab radia allahu canhu markaynu eegno asxaabtii niyada uun wax ka hadlaya axaadiis kaloo badan baa jirta laakiin xadiidka lafdigan le inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli mri'in maa nawa wax dee sugan cumar ibn khadaabun baa warinaya haddabana waa eeg sanadkiina waa marka uu dhammaanaya halkii uu ku dhammaanayey ama waa asalkii sanadka dee bal duruqda badan ee xadiidka uu leeyahay casharaad gaadhay barhkoodna ay idhaaheen mi-aad baabay gaadhay marka dambe waxay yimaadaanba marka dambe halkaasun bay ku soo aroorayaan meel kale uga baydhi karaan ma jirto ta haddaba sanadku halkuu ka bilaabmayo ee uu isugu wada imanayo qaraabada ku sugan waa qariibka mudlaqa ama fardiga mudlaqa bal dee cumarun maaha cumar calqamatu bnu waqaas nin la yidhah baa ka wariyo keli isna waa keli waa ninkaasna maxamed ibnu ibraahim utaymi nin la yidhah baa ka wariyo isaguna waa keli yaxya ibnu saciid alansaari baa isaguna ka wariyo isna waa keli intaasba waa afartaas laakiin saddexda kale waa wada taabiciinun dabaqadii taabiciinta kamuu soo bixin markii yaxya ibnu saciid alansaari la gaadho xadiidka dad casharaad ah barhkoodna ay maadba gaadhsiiyeen keligii ay kaba wariyeen oo dee aada uba faafay haddaba bal taasoo kale qariib mudlaqa lagu magacaabaya hada waqad ifham hada waqad yastamiru inuu daa'imaa la arkaa tafarudu kelinimadu ilaa akhiri sanadi ilaa sanadka dhammaadkiisa oo kolkole waxaa dhici karta kaasun maahe kelinimadii halkaa gashay inay soo socoto oo ka ku-xigaa keliya satan misaalkan aan sheegnay ka ku-xigaa keliya weliba imika dhexduu ka go-ay oo dee uu ka faafaye uu wado ilaa lasoo gaadhayo musanifkii kitaabkiisa ku soo saarayay wada keli inuu yahay taasna waa la helaya inta badan dee axaadiista saasa ee keli kelidaasi waa axaadiis inta badan aan sugnaane laakiin axaadiis saasaa jirta oo dee kutubta qaarkood kuba sugan وqad yrwihi can dalika mtafaridi haddaba marka wuxuu leeyahy qad yastamiru tafaridi ilى akhiri sanad ilaa sanadka dhamaadkiisa ama akhirkiisa akhirka imika kolkoleeg oo cibaaro idinku soo noq noqon karta in halkana usluubkii dee sida umu isticmaalin loo isticmaali jiray kolle cibaarada inoo taalo waayo asla sin imika wuxuu uga jeeda akhiri sanad ilaa darafteena nagu soo xigta oo tafarudkiiba marka asalka kasoo bilaabmay ayaa soo soconaya ilaa la gaadhayo dee ninkii kitaabkiisaba kusoo saarayo sheekhiisii lasoo gaadhayo taas buu akhirkaba cabire lakiin marka kale akhira sanad iyo awala sanad awala sanad waxay ka bilaabaan daraftan imikana soo xigta awala sanad laydhaa akhira sanadna waa darafta uu kuba dhamaadee saxaabigu kuba sugan yahay taas bay ahayd tadee iyada guud ahaan loo isticmaala imakase halkan hadalkiibaa asal dee markii hore ahaa ilaa akhira sanad wuxuu wadaa ilaa halkan uu kasoo gaadhayo bilowga imika sanadka noqotaan waqad yarwihi can dalika mutafarid cadu min aruwaat waxaana dhici kartaa kan la gooni noqday dad tiroobay oo tacaduday inay kaba wariyaan oo qaraabadii ay gunta uun tahay iyo halka hore laakiin markan dambe aanu xadiidku dhinacan kale hariib kaba ahayn taasi haddaba waxa weeye waa araab ariiba qariibka isagoo lagu magacaabayo qaraabka mudlaqa ah weeye ama qariibka nisbiga kole de waynala sii yar dheeraanaya adigoo weli de maca misaalkiisa waqtigiina waaba laatan laan marka allah subxana wa tacala alqariib nisbiy aw alfard nisbiy walqariibkii ayaan kusoo jirnay marka waxaanu inoogu qaybiyey laba qaybood oo qariib mudlaqa ama fardi mudlaqa iyo mid nisbiya waxaana kollay taqsiimkani yahay un dee xadiidka qariibka waan soo aragnay raawi baa la gooni noqonaya raawigan la gooni noqday halka uu sanadka kaga jira kollay tan keenaysa oo kii mudlaq ah wuxuu inooga soo dhigay haddii qaraabada ama tafarudkaasi sanadka halkuu ka soo unkamayay asla sanad uu yahay waana daraftii saxaabigu kuba sugnaa taas waayo sanadka xadiidku inkastaba habata tacadude uu isugu imanaya haddii halkaa kelinimo ay tahay qariib mudlaquu noqonaya oo xadiidkii inama alacmaal biniyaatan soo maray kutubta markaan eegna axaadiista duruqda uu ku leeyahiy asaaniidda ay musanifiintu ay ku wariyeen aad bay u badantahay kala duwan tahay xaggan marka la eego musanifiinta soo xigtay xaggeena soo xigta laakiin asaaniiddaasi waxay socotaba ay baahdaba marka dambe way soo urureysaayo waxay dib isugu imanaysaa yaxya ibnu saciid alansaari iyo inta ka sarreyso iyaguna ruxuux keliyowna oo macnaa kutubta kala duwan ee musanifiinta badani ay leeyihiin xadiidkan lagu soo saaray sheekhyo kala duwan bay leeyihin sheekhyadaasna sheekhyo kala duwan bay sii leeyihin waxay taasi bal ay way badan yihiinna laakiin waxay wadaanba sanadka dhexdiisa marka la joogay soo ururayaan oo taabiciinta marka lasoo gaadho yaxya ibnu saciid keliya la ysugu imanaya yaxya ibnu saciidna sheekh keliya u leeyahy sheekhaasna sheekh keliya u leeyahy ilaa saxaabigii laga gaadhayo cumar ibn alkhadaab marka taasoo kale waa sanadkii halkii uu kasoo bilaabmaya asla sanad baa tafarud dhacay kaa waxaa lagu magacaabaya qariib mudlaqa ama fardi mudlaqa balka labaad ee uu markaa nisbiga ah waa midka ka duwane waa kan oo wuxuu yihi algariibu nisbiyu aw alfardu nisbiyu tacriifu huwa qariibka nisbige maa kii weeye kaanadayaatee alqaraabatu qaraabadu fii asnaai sanadi sanadka dhexdiis ayay tafarudkan ama kelinimadan uu ruux la gooni noqonayaa ku sugnaanaysaa waa maxay ee an yarwiyahu waa inuu warinayo akharu min raawin raawi wax ka badan fii asli sanadihi sanadkiisa asalkii iyo darafta uu sanadku isugu wada imanayo halkaa ninka raawi wax ka badan baa ku jiro xadiiskii warinaya suma yanfaridu waxaa la gooni noqonayo biriwaayati warintiisa xadiiskaa la warinayo raawin raawi waaxidun keliya can ulaa'ika aruwaati ruwaadda iyagu xadiiskaa warisay baa raawi kala sii gooni noqonaya waxba shardi maaha can ulaa'ika ruwaat ruwaaddaas oo dhan ee waa raawi ruwaadda ka mida ninkala gooni noqonaya oo bal masalan misaalka uu inoo soo dhigtayna muxuu yidhi horta haddii intaynan misaalka gaadhin waxa ay tahay oo kii kale kaga duwan yahay xadiiskii hore waxaan idhi asalkii sanadkaa raawi keliya warinayaayo haddii inta soke uu xadiiska duruqdiisii ay badnaadaanba kollay meel kaloo laga maraa ma jirtee raawigaasunbaa laysugu wada imanaya isaga u mooye cid kaloo warisay ma jirto waa qaraabo mudlaqa ama qariib mudlaqa ama ka nisbigii bal masalan xadiid rasuulkii ilaahay dhowr saxaabi ay ka warinayeen ka soo qaad xadiidkii dhowr saxaabi baa u wariyay ooba mashhuurkii aan soo marray xadiidkii in allaha laa yaqbid lcilma intizaacan yantazicu min alcibaad ee uu mashhuurnimadii inoogu soo mihaaliyey oo dee saddex saxaabi ama saddex wax ka badanba ay rasuulkii ilaahay kaba wariyeen waaba kaasoo kale qariib maaha waa xadiid mashhuura laakiin xadiidkii caynkaas ahaayeen marka hore qariib ahayn asalkii sanadkee ruwaad tacaduda ay wariyeen ayaa raawi ruwaadii ka mida nin keligii ka wariyey xadiidku marka la eego duruqda kale waa macruuf oo waa kaa mashhuurkee tiro badani ay warinayaan laakiin marka shaksigan loo eego dariiqan la eego dariiqan qariib buu ku yaho waa qariib nisbi oo marka dee nisbiyadu waxay noqonaysaa waa binisbati ilaa hada araawi markaan raawigan un eegnayn aynaan kuwii kale eegin qariib buu noqonaya laakiin xaggii kale duruq kaluu leeyahay riwaayaad kaluu leeyahay oo waaba kaa dee mashhuurba noqonaya halkii saxaabada marka lasoo dhaafaa raawi saxaabi asxaabtii kamid a nin keligii kaba wariyey kuwii kalena dee tacaduday baaba ka wariyey xadiidka asalkiisu waa macruuf waa mashhuur duruq tacaduduu leeyahy laakiin marka raawigan iyo saxaabigan la eego dhinaciisii qariib buu kaba noqday oo dee ninkan keliya kaba warinaya hadday dhexda tahayna waa saasoo kale uun markaa qariibka nisbigi waa kaa misaalkan buu soo dhigtay wuxuuhi misaaluhu xadiidu maalikin can الzuhriyi can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama dakala makata rasuulka ilaahay inuu maka soo galay waa maalintii fatxu maka weeye walxaal calaa ra'sii madaxiisa korkii almikfaru koofyadii birta ahayd ee adigu ay u qaadanayeen dagaalka ay madaxiisa ku sugan tahay oonu muxrim ahayn oo dee ruuxa muxrimkii laba maruun buu qaataayo oo furan oo waxna madaxiisa ma saaro rasuulka ilaahay dagaal baabuu ku soo galay oo exraam kuma soo geline isagoo mikfarkii dagaalka loogu talagalay gashan bal cumaamadna markaa ay dee waxa weeyaan ay u raacsan tahay ayuu soo galay maka ayuu soo galay bal xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey macnihiisi iyo wixii culimmadu ay u daliishadeen xaggan bal fiqi ahaan taas imaka uma jeedno tafarada bihi maalikun maalig baa la gooni noqday can izuhriyi oo waxa ay tahay markaynu eegno anas dariiqiisa dee xadiiskani waxa weeyaan qariib maaho anasna ruwaad kaloo saxaaba ayaa la wadaagsatay haddaan eegno zuhrina qolooyin aan zuhri ahayn baa xadiidkii anas ka wariyey anas ka wariyo iyada halkaasna duruqdu way tacaduday oo qariib maaha laakiin zuhri markaan eegno isagoo zuhri nin xaafido ahaa isagoo asxaab aad u badan iyo xer badan lahaayoo cilmigiisii xambaartay oo iyaguna aad u kala dee dabaqa dabaqaadkoodna ay u kala sarreeyeen oo rag waaweyn oo badan ay isagii laba kulmeen oo xufaaddii waktigoodiiba iyo culimmadii waktigoodii ah ayaa wuxuu leeyahay haddana xadiidka maalikoo keliya ayaa isagii ka wariyey qolooyinkii kale ee asxaabtiisa ahaa ee badnaa xadiidkii kamay warin zuhri marka markaan eegno zuhri waa lala wadaagsaday oo anas dad kaleo ka wariyaa jirta qolooyin kaleo rasuulku inuu ku soo galay dee macnahan xadiidkan inoo faa'iideynaya isagoo kuba sugan ayaa jira oon anas ahaynba marka xadiidku waa xadiis duruq tacaduday leh laakiin zuhri markaan eegno sanad dhexdiia eeg sanad dhexdii waayo dee imaam malik haddaynu iskaba dayniyo dariiqa zuhri dad kaloon zuhri ahayn oo xadiidkii warinayaa jira oo dariiqan oo keliya ma hayno arrintu ma aha xaalkiisu laakiin zuhri un markaynu eegno ayaa imaam maalik keligii ka wariyey marka maxay noqonaysaa in la yidhaha dariiqa waa xadiidkani qaraa'ibtii maalik imaam maalik waxyaalihii uula gooni noqday ee dadkii kale aqraantiisa ama dabaqadiisa kala gooni noqday isagee zuhri isaga un mooye cid kale aanay kaba warino marka wuxuu noqonayaa markaynu u eegno binisbati ilaa maalik oo dee can dariiqi zuhri ayuu qariib noqonayaa imaam maalik markaan eegno laakiin haddaynaan isaga eegin dariiqiisa duruqdii kale xadiidka zuhri dadkii la sinaa aan eegno anas kale oo kale isna dee xadiidkii duruq kale oo tacadudaan helayna kaas baa haddaba qariib nisbiya isagana lagu magacaaba bal misaalkana waa misaal ay soo qaataan in kollayna kalaam baa jira bacd alculamaa ay leeyihiin ay leeyihiin xataa imaam maaliki de xadiiska lama gooni noqono misaalku kuma haboona oo jireen lakin walow dee culimadu ay soo tiriyaan una horta dariiq sugan oo haabit oo saxiixa oo dee heerkan gaadhsiisan dariiqan maalik baa jira kuwa kale waa duruq ama raggoodu kollay maqaal uu kuba sugan yahay oo kolley bal markaa ama tacliil aan kaba nabadgeline bal duruq tacaduday waa oo xadiisku gees kale leeya uu jiraayo laakiin mid baa jirta amsilada waxaa loola yimaadaa ama mithaal dee waxa weeye amba waa juz-i oo shay kulliya caddayntii loola yimaado mithaalku waxay ujeeddadu ay tahay bal masalada in lagu tasawuro oo ruuxu ay uga caddaato saa daraaddeed mithaalku hadduu dee mithaal saxiixa yahay haddii mithaalku aanu xataa markaa halkan saxiix kuba ahayn laakiin maqsuudkii uu ku xasilayo ahayd inuu ruuxu masaladii ku suuraysto ugu caddaato dee waxa weeyaan waa meeshan baabkan waa isku mido saa daraaddeed bay culimmadu yidhaahaanba mithaalka ictiraad kuma yimaado mithaalka lama bushiyo waayo mithaalku waxaan dee loo bushiyahayn maqsuudkiisu wuxua iibaax almas'ala kol haddii masalada iibaaxeedii la helayo ama bal masala mithaalkan lasoo qaatay meeshii munaasib ha ku ahaado ama yaanu ku ahaane kol hadday masaladii kugu caddaanayso mithaalka waxba sidaasa ictiraad kuma yimaado bal markaa haddii dee kolley kutubta musalaxa markaad daalacataan hadal kala aragtaan oo ah xadiidkan tan iyadoo barhkood ibnu salaax iyo qolooyinkii mithaalkan laba yimi ay kuba haystaan dee ibnu salaax iyabaa laba yimi imaam maalik inawiyana iyaguna waa dariiqiisii bay raacayeen ama kutubtiisu ikhtisaarinayeen bal markaa taasi waxa weeye uun waxba ma yeelayso inaan mas'aladii ku fahmno taas ee kol haddii shanu laa yuctaradu lmithaalu id kafaa fiihi alfardu walixtimaalu oo dee shaniguna waxa weeye mithaalka lama bushiyo waayo haddii aanay xataasan noqon waa calaa sabiili alfard walixtimaalba marka mithaalkii usoo qaadano maqsuudkii wuu inoogu xasilaya oo inoo caddaanaysa waayo kolley kalaam waa jira culimada qaarkood tan balbarkood dee dhib ugaba yimi markay yidhahan duruq kalan garanayna oo dee markii duruqdii ay hore u sheegi waayeen laguma dhibo barhkood dee adigu laguma dhibay way jiraan sida ibnu carabi imaamkii la odhanaya ibnulcarabi oo markaa reer andalus ahaa haddaba laakiin mithaalku waa tano imanka haddii mithaalkan leeyahay xadiiska anas baa la gooni noqday gariib mutlaquu noqon la laakiin anas lama gooni noqon zuhri lama gooni noqon wuu la gooni noqday oo can zuhri buu kala gooni noqday waa sanadka bartankiisii duruq kalena waan helaynaa haddaan dariiqan iskaga baydhno taas bay markaa noqonaysaa oo binisbati ilaa malik can zuhri ayay qariibka kelinimadu ay tahay sabab tasmiyati tasmiyada waxaan qariib nisbiya looguma magacaabay sababtii tasmiyada wasmiya hada lqismu qismigan waxaa loogu magacaabay bilqariibnisbiy qariib nisbiya waxaa ana tafaruda kelinimadkan waqaca waa dhacay fiihi sanadkan dhexdiisa binisbati ilaa shaksin mucayanin marka loo nisbeeyo shaksi mucayan oo si kale maaha waxa guud maaha ee laakiin markaynu shaksi gaara u eegno oo bal mithaalkanu inoo soo dhigtay imaam malikun aan eegno imaam malik baa la gooni noqday oo zuhri kala gooni noqday zuhrina maaha nin axaadiistiisa oo yartay ama dadka la kulmay wax ka wariyay yaryiin oo nin asxaab badan lahaa marka iyadoo asxaabtii badnayd jirtay ayaa bal imaam malik waa mithaalkan leenahay ayuu kala gooni noqday marka markaynu shaksigan u eegno ayuunbuu qariibku yahay oo san baa qariib nisbiya loogu magacaabay min anwaaci alqariibi nisbiyi bal qariibka nisbiga qeybaha uu leeyahay waxyaalo ka mid ah adaaka meesha waxaa jirta anwaac noocyo min alqaraabati qaraabadii ka mid ah aw tafarudi kelinimadkii oo yumkinu ay suurtagal tahay ictibaaruhaa in loo fiiriyo min alqariibi nisbiyi qariib nisbiya in loo fiiriyo lagu tiriyo qariibka nisbiga ay suurtagal tahay lianna alqaraabata qaraabada fiiha anwaacdan dhexda anwaacda inoo soo wada dhexdeeda ku sugan laysat mutlaqa qaraabo mutlaqo guud ahaanba uu ruuxani la gooni noqonayo xadiidkii ma aha wa inamaa xasalat way xasishayo alqaraabatu qaraabadii fiihaa iyada anwaacdan inoo soo socotaa dhexdeeda qaraabadani waxay way xasishay oo waa la helay binisbati ilaa shayin mucayanin marka wax mucayana loo eego ayuunba ama shay mucayana loo nisbay wahadihi alanwaac hiya bal markaa imika halkan waxay inoo soo wadaa dariibkii nisbiga horta waan garanay dhexdiisa iyadoo raawi ruwaadii ka mida xadiis dad tacadudayba ay wadaagsadeen mid ka mida uu kala gooni noqdo taas baa lagu magacaabaa qariib nisbiya dee bal markaa kolley xukumka qariibkana ma aha uun qaraabnimadani wax keenaysa xadiidkii in loo daciifiyo ama loo tasxiixiyo loo loo xasan yeelo kolba sida shuruudda inoo soo socoto haddii laga helay iyo bal shuruudda haddii lagaba waayo unbaa xukumkiisu noqon adigu bal masalada waan ishaari doonaa wala anu sheekh imaka tan aanu ishaarin iyada halkan xukumkii iyo taas aanu ishaarin bal markaa wuxuu leeyahay bal taas bay haddaba waxaa jirta noocyo kale oo iyaguna gariib ah qaraabada dee waxaanay imaka nisbi loogu tirinayaa qeybtan loo raacinaya maaha dadkan la gooni noqonayo waxay si guud ula gooni noqdeen oo cidda wadaagsan laakiin marka ictibaaraad gaar ah ayay meesha kelimada imanaysaa halkii aan bayqunadii kuba soo marray walfardu maa qayatahu bihiqa riwaaya beytkaas anwaacdii inoogu soo sheegay buu doon ayuu sheekhu halkan ku sheegayaa ama iyada qariibka hore uu kaba hadlayey qul qariibun maa rawaa raawin faqad shadrigaas ayaa taa qeybta hore oo imika ay ahayd ee imika halkan beyt ka daweeyey oo beytka abyaadi ay uga dhexeeyeen oo walfardu maa qayadtahu bihiqatin aw jamcin aw qasrin cala riwaayati beytkaas ayuu inoogu sheegayaa waxyaalihii uu ku xusnaa ama aan kusoo aragnay halkaa tii buu soo wadaa oo marka wuxuu leeyahay kuwa fardiga caynkaasi waa qariibka nisbiga bal amsiladan arki doonaa iyadoon horeba usoo aragnay oo labadii kitaabi kan ka horreeyey baan kuba soo aragnay markaa taas baana dee bal xagga nisbiga waxa loogu tiriyey wala uu inoo sheegay na dib baan ugu soo yarlaami doonaa markaan wa hadihi alanwaacu hiya alif tafarudu siqatin nin siqa ah kelinimadiisa uu la kooni noqday biriwaayati alxadiisi xadiidka riwaayadiisa ka qowlihim qowlkoodii weeye ay odhanayeen lam yarwihi ma warin xadiidkan siqatun ruux lagu kalsoonyo siqa ilaa fulaanun hebel mooye taasi waa nooc ba tafarudu raawin raawi kelinimadkii mucayanin mucayana oo can raawin raawi kala gooni noqday mucayanin mucayana ka qowlihim qowlkoodii ay odhanayeen tafarada bihi fulaanun hebel baa la gooni noqday oo can fulaanin hebel kala gooni noqday amase lam yarwihi can fulaanin ilaa fulaan iyagoo kaba cabira hebel hebel mooye cid kaloo xadiidkan ka warisay ma jirto wain kaana haba ahaado marwiyan xadiidkaasi mid la wariyey min wujuuhin wejiyo ama duruq ukhraa kale oo can gayrihi raawigan dee ninkani kaleba gooni noqday dee keyrkii lagaba wariyay haba jirto tafarud ahli beledin beled ehelkii oo la gooni noqday aw ahli jihatin dad meel degan naaxiyo ama beled iyo magaalo oo xadiidkii iyagun warinayo cid kaloo beledkaas aan dadkiisa ahayni aanay warinahayn ka qowlihim qowlkoodii weeye ay odhanayeen tafarada bihi ahlu makata xadiidkan waxaa la gooni noqday reer maka aw ahlu shaami ama reer shaam balta afraad koley tanunbay farac ka sii tahay ee saddexdan oo ayaan in yar eegaynaa un waxay siday qariib nisbiya u tahay ama fardi nisbiya waana kolley umuuro aan soo maray oo dee qariibka nisbiga waa kan imaka inoo soo sharxay ean soo yar aragnay marka wuxuu leeyahay waxaa qaybaha qariibka nisbiga ka mid ah fardigan isna muqayadka ah ee qeydka uu la socdo waa qariib nisbiya isaguna ama qeybihiisiibu kaga mid yihin bal ka hore waxa weeye waa xadiiskii dad tacaduday baa warinaya laakiin dadka iyagu tiroobay ee ama cadadkee wariyey markan iyaga dhexdoodii aan iyagii eeg eegno nin siqa ah meeshii ku jira oo lagu kalsoon yahay dadkan kale xadiidka la wadaagsaday ma aha waa dad ducafo aba waa dad ducafo ah ama nin ha noqdo ama wax ka badan haba noqdee dad adigu markaa la daciifinayo weeyaanoo aan siqaad ahayn xadiidkii baa markaa maxay kaba cabiraan lam yarwihi siqatun ilaa fulaan xadiidkan nin siqa ah oo waxa weeyaan aan hebel ahayn muu warin markaa eeg meeshii siqay ku qaydeene cid aan siqo ahayn oo xadiidkii ninkan la wadaagsatay waa jiraa haddii aan markaa xagga tiro ka eegno xadiidkii nin keligii ma warino nin wax ka badan baa wariyo xadiidku qariib markaa maaha jaanibkaas laakiin markaan ka eegno xagga dee nin xadiidkiisa la xujaysto inuu kan wariyey kuwa kale laakiin aan xadiidkoodu xujo noqon ahayn ama dad ducafaa ay yihiin oo kale jaanibka awqada qaarkeedna kolkol hadday dacfigoodu badan yahay riwaayadooduba aanay ictibaar yeelanayno ninkani keligii nin wax wariyey oo kale xagga xukumkii uu noqonayo markaan jaanibkaa ka eegno oo bal maalan dee wuxuu noqonayaa fardi buu noqonaya waana fardi nisbi o maanta nisbanimadii waxay noqotay waa binisbati ilaa riwaayati hiqaat markaynu u eegno dad hiqaad oo lagu kalsoon yahay riwaayadood marka la eego xadiidku jaanibkaa keli buu ka noqonaya dee nin keliya oo hiqaa warinaya laakiin haddaynaan jaanibkaa ictibaarin oynu eegno bal cidda xadiidka warinaysa dee xadiidkani sidiisa qariib uma aha oo ninkan dad kalea la wadaagsaday nin aan hiqa ahayn baa la wadaagsadayba kale xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo rasuulkii ilaahay waxa weeyaan qiraadii u aqriyayay qaafiya iqtarabat isaaca maalinta ciid oo kale ayaa lam yarwihi hiqat markaa ilaa damrat bnu saciid nin saasay misaal ay usoo qaataan oo damra bnu saciid mooye nin kaleoo xadiidkan wariyo siqiin ma jiro waayo waxaa la ogayay ibnu lahyaca waa imaam bu ahaa mina caalim u ahaa laakiin isagoo kutubtiisa gubatay xifsigiisa markii dambe xumaaday ayaa loo daciifiyaaba bal markaa ninkaasoo kaleba uu la wadaagsaday laakiin dee maanta wax siqo ah oo gaar ahaan xadiidkiisu xujo u gelayo ninkan un baan haynaa markaa taasoo kale waa fardi laakiin waa fardi muqayada ama fardi dee nisbiya qaybihiisii buu noqonayaayo markaan siqo eegno ayuu ninkan ayuu la gooni noqday laakiin haddaynaan taa eegin oo qeydkan siqada aynaan eegin xadiidku keli maaha nin wax ka badan baa wariyey bal taasi waa mithaal tafarud raawin mucayan can raawin mucayan kollay qariibkii tii imaka mithaalkii imaam maalik oo kale iyobay la mid noqonaysaa tani oo waa raawi mucayana la gooni noqonayo raawi mucayan uu kala gooni noqonayaa masalan waa xadiis la warinayo oo dee tacaduda ay warinayaan laakiin bal marka la eego nin ruwaadda kaba mida ayaa shaksi keli uun kaba warinaya misaalkii hore qariibka nisbiga ayuunbuu kani jaanibkaa la mid noqonaya masalan taas waxay kaba cabiraan lam yarwihi can fulaanin ilaa fulaan xadiidkan hebel hebel mooye cid kaloo ka warisay ma jirto markaa qayd baa meeshii jiro waa hebel can fulan hebel mooye cid kaleo ka warisay ma jirto meeshii cid kale inay warisay xadiidkii way kuuba caddahay oo dad kale way wariyeen laakiin marka shaksigan mucayankaa la eego waa iyadoo la yidhaaho bal masalan xadiidkaa lam yarwihi can zuhriyi ilaa sufyaan ibnu cuyeyna xadiidkan zuhri sufyaan ibnu cuyeyne uun mooye cid kaleo ka warisay ma jirto markaa markaynu shaksigan mucayankaa eegno oo raawi mucayan inuu kalaba gooni noqday taasi qariib bay noqonaysaa ama fardi bay noqonaysaa laakiin waa fardi qeyd leh oo wuxuu ku qeydan yahay riwaayadan shaksiga